xaalada amni marka laga hadlayo ee degmada daynleyle waa waxaad moodaa inaysan dhib sidaasoo dhanka amniga aysan ku qabin warow walow ay iska jiraan mucjisooyin sabaaniya oo inta badan mararka qaar ay wax ka dhici karaan laakiin hadda anagu ka dayneel ahaan dhib sidaas weyn oo dhanka amniga ah ma jiraan waxaana jira dadaallo oo dhanka amniga ah oo ay degmadu ama maamulka iyo saraakiisha dhanka ciidanka iyo waxaa jira wada shaqeyn dhanka amniga la xiriirta oo maamulku aada inta badan uu isha ugu haayo oo markaa lagu taxadirayo inay dhibaato ka dhacdo dhanka amniga la xiriirta